waa run warkaasi ciidan waxaa noo jooga boqol afar iyo tobana oo ah ciidan booliisa oo tababaran oo intuu baarlamaanku jiraba noo joogay oo v i p protectionka la baray oo aan gunnada annagu siino oo aan nalaga bedeli jirin oo meeshaa noo joogay oo xildhibaanada iyo ciidan la garanaya waxaa dhacday galabta in ciidankii dhannaan la qaaday oo ciidan cusub la keenay oon annagu garanayn marka nalamana soo ogeysiin oo wax ogeysiinka ama ha noqdo qoraal ama ha noqdo af ma jirto oo waxa weeye guddoonka wax loo soo sheegay ma jiro habdhowrayaasha oo shaqadoodu tahay amniga meesha maarata xarunta baarlamaanka waxay ka ogaayeen ma jirto anigoo xogayaha guuda waxaan ka ogaa ma jirto waa la bedelay marka warkaas waa war jira wey marka ciidanka maxay yihiin xaggeese ka yimaadeen ciidanku waa uun isla belayskii uun ciidankii beleyska noo joogay marka horeba dee beleysk waxaan beleyskeena caadiga ee ka tirsan ciidanka booliiska ee commanda booliisia laga xakumo laakiin waa ciidan si gaara loo tababaray oo muddo joogay maadaama xarunta baarlamaanka dad soo galaya dad ka baxaya inay de weji bartaan sida loola macaamilo v i p da sida loo ilaaliyo v i p da ayaa la baray oo tareeninay ku qaadanayeen tareeninay ku qaadanayeen waa dad dee adigu maaragtay noo jooga marka gunno dheeraadana ku qaata shaqadan ay noo qabanayaan marka wax wargelina waxaa sheegtay dowladda in aadan dhinaceeda ka helin ma dhici kartaa in maadaama aad berri kulmaysaan kulankiinaasi uu ka xasaasiyo duwan yahaa kii kale ay dowladdu dhinacaas ka fikirto si ammaankiina loo adkeeyo wallaahi de horta haddii wax kasta haddii la adkaynaya baa ciidanka jira ee marka hore sii joogay ilaalin jiray baa ciidan dheeraada lagu soo daraa oo marka ay xasaasiyada jirto ciidan dheeraada ayaa lagu sii kordhiyaa moogtahay laakiin oo de waxaasina ay yahay waxaan la kordhinaya dalab annaga naga yimi oo markaasi ka yimid e baarlamaanka oo lale maanta waxaan jecel waxaan rabnaa in ciidan ziyaadaha naloo keeno markaas baa labada tale ka nabad sugidda iyo kabileyska ayaa tashada midbaqay buqaataa oo la keenaa waxayna joogaan intuu shirkaasi socday kabacdi way baxaan mar walba ciidankan laakiin kale boqol iyo labaatan way joogaan iyagu marka ma waxaa jira kulan aad leedihiin berri xildhibaanada baarlamaanka oo idiin ballansan may wax ballansan oo ilaa hadda guddoonku diray oo la ballansan yahay ma jiro warar qaar waxay sheegayaan in berri ay ahayd in baarlamaanka uu kulmo laakiin maadaama guddoomiyihii baarlamaanka laga keenay mooshin ay suuragal tahay in guddoomiye ku-xigeenku uu shir guddoomiye kulankaasi taasoo laga baqay ayay leeyihiin dhinaca kale in ay fawda ka dhici karto ama muran uu ka dhici karo wax wara oo aada u haysaan kulan berri dhici lahaa ma jira annagu horta tan mooshinka la keenay mooshinka markii la keenay guddiga joogtada la keenay saddexda guddoomiyeba waa joogeen guddoomiye guddoomiye jawaari guddoomiye miili guddiga mahad saddexda waa joogeen guddiga joogtadana waa joogeen waxaa sheegay in mooshin la keenay mooshinkii ayaa laga hadlay waxaana sheegay mooshinka in la keenay guddoomiyaha koowaad waa marka waxaa guddigu weydiiyeen waraaqdii cover leterkii waa waa oy ku qornaayeen eedeemuhu way jiraan laakiin waxa weye laba meelood waa la eega sababeynta iyo tirada awalan tirada ugu horeysa marka tirada ayay xildhibaanadii guddiga joogtay waxay lahayn horta in waxaan sharciyadii ku dhantahay in kale tirada noo noo sheega inta ay tahay waayo magac lama siinayo oo magac in laga sheego oo ladhaha hebel baa seexay hebel baa seexay xeer hoosaasku ma ogola dabeeto saddexda guddoomiye labada habdhowr iyo iyo anigoo xogayaha guudaa gallay gudaha waraaqihii baan tirinay soo seexay xildhibaanu seexeen boqol iyo toddobaay noqotay intii ka baxday waktigaa ka horna lix iyo toban xildhibaan bay noqdeen marka la kala gooyo boqol sagaashan iyo kow bay noqdeen waxay noqdeen sagaashan iyo kow keliya see ku ogaateen marka in in in lix iyo toban ay ka baxday adinka de war wasaar xoogiiba iyo waraaqda kaga baxeen baa la hayaa oo arkibaaraysan af maaha markuu qof ka baxay waraaq buu qoraya oo u saxeexayo halo ha marka hadda maxaa la qorshaysan maxaa tallaabo ahoo qorshaysan guddoomiyaha ma lagu wargeliyey ciidankan cusub sideese u aragtaan adinku ka xildhibaana ahaan gaar ahaana maamulkii baarlamanka wallaahi runtii de waa saanku hore kugu sheegay cid la ogeysiiyey iyo cid lala hadlay ma jirto markii warka aan hadlay ciidankii joogsheena waana la bedelaya wasaasina waa run oo waa la bedelay xildhibaanadii markay maqleenna waxay dhahdeen welwel baa galayba kolley madaxda dowladdii waxbaa kolley wada hadli doona kolley uun dee si uun bay noqon doontaa laakiin wuxuu ah wax saacada ka hor dhacay